bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii toddobiyo sagaashanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dersiganina weli wuxuu ku saabsan yahay binaa almujtamac alislaami dhismihii iyo taagiddii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam taagay bulshadii islaamka ahayd iyo dowladii islaamka ee magaalada madiina iyo qeybihii a ka koobnayd waxaan soo aragnay dhismihii uu masjidka dhisay walaaleyntii uu walaaleeyey muslimiinta muhaajiriin iyo ansaar dhexdooda iyo dastuurkii ama saxiifatu lmadiina ama miithaaqii iyo axdigii muslimiinta u dhexeeyey uu qoray ee kala hagayay qaabkii loo dhaqmi lahaa intii ay dowladda islaamka ka xoogeysanayso iyadoo arrimahaasoo dhan la wareegayso haddana waxaan ka soo hadalay oo kale oo qeyb weyn ka qaadatay tarbiyadii uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam macaanida iyo mabaadi'da iyo akhlaaqda islaamka uu ku tarbiyeeyey jiilkii hore ee asxaabta ridwaanullaahi tacaala calayhim ilaa ay ka gaadhaan meesha ugu sarraysa uu bani aadam gaadho haddii laga reega laga reebo ambiyada ilaahay bani aadamka waxaa ugu sarreeyay rusushiisa rususha alleh iyo ambiyadiisa waxaa ku xiga asxaabta nabiga sala allahu calayhi wasalam safxada boqol iyo sagaal iyo toddobaatan ayaan ka bilaabaynaa yaquulu wuxuu leeyahay cabdullaahi bnu mascuud cabdullaahi bnu mascuud baa wuxuu yidhi isagoo ka sheekeynaya fadliga iyo sharafta ay leeyihiin asxaabta nabiga man ciddii cabdullahi bin mascuudna sida laogaya wuxuu ka mid ahaa kibaaru saxaaba asxaabta kuwooda waa weyn weynanka hadda lagama wado jismiga waxaa laga wadaa xagga cilmiga iyo taqwada ciraaq dhulka la yidhaahna sheekheeda koobaad isaga ayuu ahaa xagga cilmiga ciraaq waxay uga dambeeyaan qolo walba dhulka saxaabiga tegay iyo cilmigiisa qaateen marka cabdullaahi bnu mascuud wuxuu ahaa sheekha iyo macallinka ay reer ciraaq lahaayeen sidaa darteed abu xaniifa iyo madhabkaas waxa ay ku tiirsan yihiin waa fahmigii qur-aanka si u fahamsanaa iyo xadiidii nabiga uu wariyay cabdullaahi bnu mascuud wuxuu yihi yaquul cabdullaahi bnu mascuud wuxuu leeyahay radia allahu tacaala canhu man ciddii kaana ahaatay mustannan kii qof ku dayanaya falyastatin ha ku daydo biman maata ciddii dhimatay ha ku daydo waa asxaabta mid asxaabta nabiga ka mid a maxaa jira wuxuu ihi fa ina alxaya ka nool ruux nool laa tu'manu aamin loogama aha calayhi isaga alfitnata inuu fidnoobo u diintii diintiisii ay fasaado aamin lagama ahee dadkii dhintay ee asxaabta ahaa uun ku dayda maxaa jira ulaa-ika kuwaa dhintay een idiin sheegaya asxaabu muxamedin nebi moxamed asxaabtiisii weeye asxaabtana marka marar badan baan sheegnay waxa weeya saxaabi waxaa la yidhaah qofkii isaga oo mu'min ah oo muslim a nabiga la kulmay islaamnimadana ku dhintay kaanuu waxay ahaayeen asxaabtu nabiga waxay ahaayeen cabdullahi bni mascuud baa weli hadalka wata afdala haadihi al umma ummaddan islaamka ee intaasoo jiil isdaba taalla kuwii ugu fadliga badnan bay ahaayeen wa abarihaa quluuban quluubtooda kuwa ay ugu ilaahay ugu dheganuglayd weeye baarinimadu waa dheganuglaanta wa abarihaa quluuban quluubtooduna kuway ugu dheganuglayd awaamirta ilaahay weeye wa acmaqihaa cilman xagga cilmigana kuwa ugu qoto dheer oo fahamka ay fahmayaan islaamka kuwa ugu dheer bay ahaayeen waxaa laga wariyey sayidina abuubakar hadduu ritigayga iga lumo dabarkiisu qur-aankan ka raadinaya waxau ka wadaa wax mas'alo kasta aniga qur-aankan ka yaan ka raadin oon ka helayaa maxaa jira fahmigooda ayaa ahaa mid qoto dheer wa aqalihaa waxay ahaan ummaddan kuwa ugu yaraan badan takallufan iska yeelyeelid wax la iska yeelyeelo oo la ysdhidhibo ikhtaarahum ullaahu allah subxaanahu watacaala ilaahay baa doortay oo xushay lisuxbati nebiyihi nebigiisa inay asxaabu noqdaan oy la jiraan yuu ilaahay u doortay waliiqaamati diinihi iyo diintiisa oo islaamka ah inay taagaan oy dhisaan ee facrifuu lahum u aqoonsada fadlahum fadliga iyo sharaafta ay leeyihiin u aqoonsada oo afka ha ku taageen qaar baa afka ku taage watbacuuhum war iyaga raaca un dabagala calaa atharihim raadkooda raaca wa tamasakuu ku dhaga bima statactum intii aada awoodaanba oo min akhlaaqihim habdhaqankoodii ah wa siyarihim taariikh nololoodkoodii ah ku dhaga oyayna idinka baxsanin fa innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen cala alhudaa hanuun almustaqiimi oo toosan ayay ahaayeen marka cabdulaahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu yaa wuxuu ka bixiyey arwac maaragtay asifaat tilmaamihii ugu wanaagsanaa ee asxaabta laga bixiyo uma haddana intaa kadib ina hada arasuula rasuulkan rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam alqaa'ida ee hogaamiyaha alacdama ee weynaanta badan sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yatamatacu kii ilaahay ku manaystay min asifaati tilmaamo almacnawiyati ee qarsoon waaldaahirati ama muuqda wa min alkamaalaati waxyaalaha dhammaystirka ee ilaahay u dhammaystiray waalmawaahibi iyo waxyaaluhu ilaahay u hibeeyey ee kartida ah iyo iyo iyo sharaf iyo wax walba ah waalamjaadi sharaf waalfadaa'ili iyo fadaa'il waa iskuwada mirun mid un waxnu aydili mutaraadifaad baa la yidhaha waa erayada iskuwada micnaha ah wa makaarim alakhlaaqi iyo akhlaaqda sharafta badan wa maxaasini alacmaali iyo acmaasha wanaagga badan bimaa jacalathu wax ka yeeshay rasuulka sala allahu calayhi wasalama tahwi ilayhi inay usoo hilowdo tahwi inay kusoo wada hoobato sida maqanaatiistu ay usoo birta ay ugu dhegto oo kale tahwi inay kusoo wada hoobato ay kusoo wada degto ama shimbiruhu markay meel biyale ama raqsaa ugusoo wada degayaan baa layidhaha tahwi inay kusoo wada hoobato ilayhi al afidatu quluubtu quluubtu idil ruux kasta oo mu'mina ama asxaabta nabiga ah qof waliba maskaxdiisa iyo qalbigiisu rasuulka ayuu la jiray xataa gurigiisa markuu joogo rasuulka ayuu ku fikirayay xaggaas wa tatafaana waxaa calayhi rasuulka difaaciisa wey wa tatafaana waxaa la huri oo nafta la waayayaa oo nafta lagu bixinayaa wa tatafaana nafta loo hurayaa calayhi ay calaa difaacihi rasuulka in la difaaco annufuusu nafyaasha ruux walba naftiisa ayuu wuxuu u horayaa rasuulka sala allahu caleyhi wasalam markaasaa isagoo ay ka dhab tahaybu wuxuu dhihi biabi anta wa ummi aabbaha iyo hooyadiiba lagu furay famaa yatakalamu rasuulku kuma hadlo bikalimatin hal weedh kuma hadlo ilaa hadduu ka hadlo wa yubaadiru waxay kala boobayeen ay u tartamayeen asxaabuhu asxaabtiisu sala allahu caleyh waslam ridwaanullaahi tacaala calayhim ila imtithaaliha inay amarkeeda qaataan kelimadaas inay fuliyaan ama amar hadday tahay inay amarkaas fuliyaan ayay u kala baratami jireen wamaa wixii wamaa yasduru kama soo fulo rasuulka min irshaadin hanuunin aw tawjiihin ama tilmaamid wuxu tilmaamayo uu leeyahay saa hala yeelo ilaa hadday ka soo fusho waytasaabaquuna waxay u tartami jireen ila alcamali bihi irshaadka iyo toosintaas inay ku camal falaan bimili haada kaas yuu istataaca anabiyu nabigu wuxuu awood u helay oo ilaahay u siiyey an yabniya inuu dhiso filmadiinati magaalada madiina uu ka dhex dhiso mujtamacan bulsho jadiidan oo cusub bulshadaasoo arwaca ugu bilic badan wa ashrafa ugu sharaf badan wa ashrafu mujtamacin bulsho tii ugu bilicda badnayd ee ugu sharafta badnayd ahoo carafahu taariikhu taariikhdu ay aqoonsatay yacni abid la arkay intii la noolaa iyo wa an yadaca in uu u dhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalama limashaakili hada almujtamaci bulshada ayadaa dhibaatooyinkeeda inuu u dejiyey xallan furdaamin furdaamintaasoo tanafasat lahu ay neefsatay al insaaniyatu bani aadamnimada oo dhani ay neefsatay assucadaa'a neef dheer ay neefsatay muddo dheer ay cabursanayd qofku markay neeftu ku dhegto uu muddo dheer cabursanaado haddii ilaahay u furo neef dheer buu nafsadaa oo waxa weeyaan oksijiinkii waxay carbon dioxidekii ku jiray buu iska saarayaa ama oksijiinkii buu qaadanayaa neef dheer marka bani aadamku ama way daalanayd ama way cabursanayd markaasay neefsatay bani aadamkii oo dhan baa xoroobay weeye waxaa laga xoroobay wax kastoo xumaana wa an yadaca inuu u dhigo liha limashaakili hada almujtamaci bulshadan kan ah dhibaatooyinkiisii xallan furdaamin oo tanafasad ay neefsatay lahu isaga alinsaaniyatu bani-aadamnada oo dhan assucadaaa neef dheer ay kasoo boodday ee neefsatay bacda an kaanad markay ahayd kadib qad tacibat mid daashay bani aadamku mid daashay bay ahayd maxay ku daashay fii khayaahib izamaani waqti dheer waqtiyada dheeraatay oo dhan bay daalanayd wa dayaajiiri dulumaati iyo mugdiyaal mugdiyo ah dayaajiirna waa waa mugdiga uun dulumaadna waa mugdiyo mugdiyo isfuulfuulay ayaa ku jirtay oo sanam bay caabudi jirtay oo ninba ninku ka xoog badan yahay buu cuni jiray oo waa la is addoonsan jiray oo waa la isdhici jiray oo gabdhaha la addoonsan jiray oo gabdhaha la aasi jiray yaani wax kasta oo xumaan ah ayaa la samayn jiray haddana wixii oo dhan waxaa bedelay cadaalad iyo naxariis baa bedeshay wa bimili hadihi almacnawiyaati waxyaabahan micnaha leh ashaamikhati ee dheer shaamikh waxaa la yidhaha buurta aad u dheer iyo guriga aad u dheer aad iyo u dheer macne arrintan macnawiga ah ee akhlaaqiga ah ee dheer iyo takaamalad waxaa isdhammaystirtay canaasiru lmujtamaci aljadiid bulshadii cusbayd qaybaheedii iyo curayaasheedii ayaa iswada dhammaystiray alladii bulshadaasoo waajaha ka hortegay kulla tayaaraati zamaani zamanka iyo waqtiga hardankiisa oo dhan alla wixii daad ee xagga ka yimaada oo isagao kusoo butaaco oo dhan ka hortegay daad kasta oo kusoo butaaca oo nooc walba ah daadka hadda kii biyaha lagama wado colaad kuwa ah kuwa fikir ah kuwa dhaqaalo ah kuwa dhaqan ah wax kastoo iyaga kusoo butaaco oo raba inay iyaga waxyeelaan oo dhan intay ka hortageen iska moosay oo iska celiyey xataa sarafa ilaa uu leexiyo bulshadaasi way leexisay bulshadaasaa leexisay wijhataha bulshada adduunku iyo tayaaraadkeedu meysha u socdeen oo dhan bay leexiyeen waxawala waxay bedeleen majra taariikhi taariikhdu waddadii ay ku socotay iyo wal ayaami maalmuhu waddadii ay ku socdeen ayay bedeleen marka wax laga sheekayn karaya ma aha bulshadii uu rasuulku dhisay sala allahu calayhi wasalama meesha ay gaadhay oo xagga kamaalka ay ka gaadhay haddana waxaa lagu soo khatimayaa qeybtan mucaahadatun maca alyahuud intaasi waxay ahayd bulshadii muslimka ahayd ee muhaajiriin muhaajiriin iyo ansaartu ay ka koobnayd siduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u dhisay xarun ayagu ay leeyihiin oo masjidka ayuu u dhisay isaga ayaa hogaamiyey wuu walaaleeyey haddana wuu tarbiyeeyey ilaa ay ka gaadhaan meel bani aadam gaadho meeshii ugu sarraysay nimankii cadowga ah ee la deganaana sidaabuu ula dhaqmay iyagana mucaahadatun maca alyahuud yuhuuddiina heshiis lala galay ilan way kula nool yihiino dadkaa kula nool waa inaad qaab uun wax la isku ogyahay waa in la samaysto oo iyaguna waxay soo galeen dastuurkii madiine ama saxiifatulmadiina ayay soo galeen ayay qeyb ku lahaayeen bacda an arsa rasuulku markii uu dhidibada u aasay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qawaacida mujtamacin jadiid bulsho cusub tiirarkeedii markuu tiirarkaa dhulka ku aasay iyo wa ummatin islaamiya iyo ummad islaamahoo jadiidatan cusub biiqaamati alwaxdati alcaqadiya taagitaankii uu taagay midnimadii ku salaysaneed xagga caqiidada wasiyaasiyati iyo siyaasada oo rasuulku uu wada maamulayo wanadaamiyati iyo nidaamkii oo beyna almuslimiina muslimiinta dhexdooda ahayd waa axdigii loo sameeyey bada-a rasuulku haddana wuxuu bilaabay markii muslimiintii la toosiyey bitandiimi cilaaqaatihi xidhiidhkiisa in isagana la nadaamiyo oo la taxo oo uusan fawdo noqon nidaamka waxaa la yidhaha wixii la ururiyo ee la nadaamiyo ee la taxo bikeyri lmuslimiina waxaan muslimiinta ahayn wa kaana wuxuu ahaa qasduhu ujeedada uu ka leeyahay bidaalika arrintaas ujeedada laga lahaana waxay ahayd tawfiiru lamni wasalaami amni iyo nabadgelyo iyo deganaansho in lagu soo dabaalo magaalada madiina iyo wasacaadati iyo maxaanku idhaahdaa farxad iyo dhibaato la-aan iyo walkhayri iyo wanaag lilbashariyati jamca bashariyada oo idil maca tandiimi lmantiqa gobolka magaalada madiine iyo agagaarkeeda oo la nadaamiyo fii wifaaqin waaxidin hal tax hal wifaaq waxaa la yidhaahdaa wax iswada waafaqsan oo isku wada aadan wax isku wada aadan oo hal nidaam leh oo waa dastuurkan la samaynayaa laga wadaa fa sanna rasuulku wuxuu jideeyey fii daalika arrintaa qawaaniina asamaaxi dulqaadka dulqaadka maaragtay qawaaniinteedii watajaawusi iyo cafiga la iscafiyo allatii midaasoo lam lam tuchad ama lam tachad aysan horay u aqoonin fii daalika arrintaa iyada ah alcaalamu dunidu aysan hore u aqoonin caalamku ma uusan aqoonin dulqaad iyo saamaxaad intaa la eg caalamkii almalii ee ka buuxsanaa ama ka dhaansanaa bitacasubi in gardarro garab la isku siiyo tacasubka sida ugu fiican ee lagu tarjami karaa sidaas weeye bitacasubi in gardarrada garab la isku siiyo oo la isku taageero isagoo laleeyahay isku qabiil baynu nahay ama isku diin baynu nahay ama isku koox baan nahay gardarro garab la isku siiya tacasub la yidhaah iyo wal aqhraadi alfardiyati iyo ujeedooyin qofeed iyo wal cirqiyati iyo kuwo isir qof dana uu leeyahay gaara iyo isir in meel kuwada abtirsataay dana gaaraho ay leedahay iyo in gardarro garab la isku siiyo ayuu ka buuxay caalamku markaase rasuulku wuxuu keenay uu horseeday caalam iyo duni kulligeed ku salaysan dulqaad iyo iscaf iscafi iyo saamaxaad iyo naxariis iyo khayr dadka dhan lala rabo wa aqrabu man qolo waxa ugu dhoweyd qoladaasoo kaana ahaa yujaawiru lmadiinata magaalada madiina kuwa deris la ah oo min geyri lmuslimiina aan muslimiinta ahayn humul yahuudu yahuudda ayay ahaayeen kamaa aslafnaa sida aan horu soo sheegnay wahum yahuuddu wa in kaanuu haba ahaadeen yubtinuuna kuwa caloosha ku haysta alcadaawata colaad lilmuslimiina muslimiinta ay colaad u hayaan calooshaba ha ku haysteene laakiin hase aatee lam yakuunuu maysan ahayn adharuu kuwa caddaystay aya muqaawamatin wax ka hor imaansho ay islaamka ka hor yimaadeen oo ay muujisteeni ma jirin ow khusuumatin ama wax colaad ah bacdu weli ay u caddaysteeni weli ma jirin markaa sidaa darteed fa caqada rasuulku wuxuu guntay ama xidhay macahum iyaga rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu la samaystay uu la xidhay la xidhay mucaahadatan heshiis heshiiskaasoo qarara uu u go-aamiyey lahum iyaga fiiha heshiiskaa dhexdiisa an nusxa wanaagooda inuu ka shaqeeyo nusxigu waxa weeye ruuxa ood wanaaggiisan ka shaqayso oo wax xumaana uguma maqnid wanaag leed ugu maqantahay xumaan uguma maqnid hadduu isagu xumaan la yimaado isagay jirtaa laakiin adiga xumaan uguma maqnid wanaag uun xaggaaga wanaag unbuu ka filanaya marka rasuulku sal allahu aleyhi wasalam yuhuudda wuxuu u muujiyey inuu wanaag oo keliya eeta an nusxu waa sidaas qarara wuu u go-aamiyey lahum iyaga fiihaa heshiiskaas an nusxa wanaag uun in xaggiisa wanaag weyn ay ka fishaan iyo walkhayra khayr wa taraka wuxuu uga tegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam lahu nimanka yuhuudda ah fiiha heshiiska wuxuu uga tegay mutlaqa alxuriyati xoriyad furan oon haba yaraatee wax cidhiidhi aan la gelin bal hadda u fiirsada muslimiinta wax cidhiidhya bay dhahayaan fi ddiini diintooda walmaali hantidooda midnaba diintooda iyo maalkooda midna lagama faragelinin walam yatajih rasuulku ma aadin oo uma jahaysanin oo lama qaabilin ilaa siyaasati alibcaadi dhaqan ah in nimankaa la fogeeyo oo la dheereeyo oo la colaadsado rasuulku ma qaadanin aw ilmusaadarati ama in xoolahooda iyo iyo rabitaankoodaba lala wareego musaadarada waxa weeyaan waa in waxaagii lala wareego iyo wal khisaami ama colaad intaa midna rasuulka uma muujin iyagaa keensaday oo iyagaa cadowgii la soo saftay saan arki doonno maahane markii hore wanaag iyo nusxi iyo khayr ayaa lala qaabilay wa fii maa yali waxa soo socdana waxaa ku sugan ahama bunuudi haadihi almucaahada heshiiskan uu rasuulku la galay yuhuuddii reer madiina kuwii maga- magaalada madiina gudaheeda deganaa oo reer bani- bani qaynuqaaca iyo kuwii duleedkeeda deganaa oo reer bani nadiir iyo reer bani qurayda ah heshiiskuu la galay waa kan wuxuuna ka kooban yahay labiyo toban qodob waxaa ugu horeeya kow ina yahuudda bani cawf saan horu soo sheegnay yahuudda nafteedu qolo walba waxay heshiis la gashay qolo kaleoo caraba oo qabaa-ilka hoose oo aws iyo khasraj ah marka kuwii baa la magacaabaya ina yahuudda bani cawf yahuudda reer bani cawf waxaa laga wadaa kuwa ay isbahaysiga leeyihiin reer bani cawf ina yahuudda bani cawf yahuudda heshiiska la ah reer bani cawf ummatun ummad weeye oo macal mu'miniina dad mu'miniina la jiraan reer bani cawf waa mu'miniin marka yuhuuddii ay xulafada ahaayeen ama isbahaysiga ku wada jireen isbahaysigii waa la ogolaaday sidiisii ha ahaadaa layidhi laakiin lilyahuudi yuhuuddi waxay leeyihiin diinuhum diintoodii waxa isbedelay waa diintii walilmuslimiina muslimiintuna waxay leeyihiin diinuhum diintoodii bay leeyihiin muwaaliihim kuwa iyaga ka tirsan iyo wa anfusihim naftooda labadaba wa kadaalika sidaasoo kale ligayri bani lcawf bani cawf qolyaha aan ahayn oo minalyahuudi yahuuda reer bani cawfun baa lagu soo qabsaday maahane laf kasta oo ka mid a aws iyo khasraj qolo yahuuda ayaa la jirtay marka kuwan waxa weeyaan dikrulbacdi wa iraadatulkulli baa yaa la yidhaha tan oo kale waxaa loo waxaa la soo qaatay oo keliyata reer bani cawf laakiin laf walbabana waa sidaas qodobka labaad waxaa weeye wa inna cala alyahuudi yahuudda waxaa laga rabaa oo dushooda ah nafaqatuhum wax alla wixii iyaga maaragtay ee- ee nafaqadooda ah waxay u baahan yihiin haddii la daga- dagaal la geli haddii nabad la yahay waxooda iyagaa isla qaban weeye xoolahooda iyagaa iska leh wa cala lmuslimiina muslimiintana waxaa dushooda ah nafaqatuhum nafaqadooda xoolaha yani isuguma jiraan weeye dadka wa ina baynahum waxaase dhexdooda oo ka dhexeeya muminiinta iyo yuhuuddii oo waagii hore ay xulafada ahaayeen annasru inay isu hiiliyaan ilaan waa wax horu jiray waxaas horu jiray islaamku ma baabi'inin mar haddii maslaxad iyo wanaag uu yahay ma baabi'inayo ilaa calaa man xaaraba maya wa ana baynahum dhexdooda waxaa ah yacni yuhuuddii ka tirsaneed qolo carab oo hadda muslimtay waxaa u dhexeeya calaa man xaaraba inay la wada dagaalamaan calaada mar haddaad aragto waa inay la dagaalmaan ay ka wada hor yimaadiin weyn wa ina baynahum waxaa annasru inay isugu hiiliyaan calaa man ruux la dagaalankiisa inay isugu hiiliyaan ama qolo qoladaasoo xaaraba la dagaalantay ahla haadihi saxiifa warqadan dadkeeda yacni magaaladan dadka magaalada madiina ciddii la dagaalantay inay isugu hiiliyaanna waa way ka dhexaysaa nin walbabana waxa weeyaan eh, hantidiisa iyo maamulkiisa isaga iskale iyo diintiisa waxaa kale wa ina baynahum dhexdooda waxaa ka dhexeeya annusxu wanaag inay wanaag uun ay isugu maqan yihiin iyo wanasiixatu nasiixadana waxaa la yidhaahdaa qofkan kada hadduu ku yidhaahdaa ila tali inaad sida ugu fiican ee dantiisu ay ku jirto aada ula tali si aadan la goynin waxaa kaloo ka dhexeeya albiru walbiru baa ka dhexeeya wanaag wanaagaa ka dhexeey duuna alithmi dembiga nin walba isagaa leh walaa taziru waasiratun wasira ukhraa waaye laakiin wixii wanaaga way naga dhexeeyaa waxaa kaloo la yidhi wa inahu shaaniya lam ya'tham ma dembaabo imru'un cidina bixaliifihi kii ay isku bahaysiga ahaayeen hadduu dembi galo isaga dembigaa looma haysto dembi ma maaragtaa dembi ruuxii galay unbaa iska leh aayaddaasaa dhammaysay walaa taziru waasiratun wisra ukhra waa mabda aan wax la mida la helaynin ruuxii dembi dembiga ruuxii galay unbuu ku kooban yahay ta kale ee mabdaa weyn ee la sheegay waxaa weeye wa ina annasra hiilinta loo hiiliyana lilmadluumi ka laga gardaran yahay wey ka loo gardaran yahay laga gardaran yahay cid kastaba ha ahaadee gaal iyo muslim cid kasta ha ahaadee ka laga gardaran yahay waa in loo hiiliyo un sidaas wey mabaadida islaamka waina alyahuuda qodobka toddobaad yahuuddu yunfiquuna markanay wax xa- yaa laga yimid wax yaa loo yimid wax dhaqaalahoo ka dhexeeya muslimiinta iyo yahuuddii waina alyahuuda yuhuuddu yunfiquuna waxay xoolaha wax ka bixinayaan maca almu'miniina mu'miniinta ayay xoolaha la bixinayaan maadaamuu muxaaribiina intii dagaal lagu jiro haddii dagaal la galo oo magaaladan madiine la difaacayo dagaalkaas yuhuuddu lacag bay ku bixinayaan iyaga oo la soo safan qoladii ay isku bahda ahaayeen ta kale waxaa nidhi wa ina yathriba magaaladan yathrib ama madiine xaraamun xaraam buu ka yahay jawfuha gudaheedu liahli hadihi saxiifati dadkan heshiiskan galay gudaheedu xaaraam buu ka yahay inay dagaalamaan dagaal xaaraam buu ka yahay wa inahu shani maa wixii kaana ahaaday bayna ahli hadihi saxiifati warqadan iyo heshiiskan iyo dastuurkan dadka qortay dhexdooda wixii ka dhaca oo min xadathin dhibaato ah wax kastaba ha aatee aw ishtijaarin ama muran ah murankaasoo yukhaafu laga baqo fasaaduhu inuu dhibaato keeno intuu fasaso in dhibaato ay ka timaado dagaal oo kale colaad waxaas fa ina maradahu meesha loola loola laabanayo oo arrintaas laga raba inay xalliso ama ay furdaaniso ilallaahi casa wajalla ilaa wa ilaa muxamadin yacni meel marjica loo soo laabtaa la rabaa marjica loo soo laabanaya waa rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo qur-aanka midda kale yuhuudda loo sheegay waxay wa inahu shani laa tujaaru lama magangelin karo qurayshun quraysh lama magangelin karo quraysh waa cadowga kaaraadu islaamka uu leeyahay yuhuuday ma man ma magangelin kartaan baa layidhi taa xaq uma lihidin walaa man nasaraha ciddii yuhu- quraysh u hiilisana lama magangelin karo taasna war caddaaday weeye wa anna baynahum wa anna wa inna baynahum yuhuudda iyo nimankii ay ka tirsanaayeen ama wa inna baynahum waxaa laga wadaa ahli haadihi saxiifa warqadan iyada ah heshiiskan dadka wada galay oo muslimiinta iyo yuhuudda waxaa ka dhexeeya annasru inay isu hiiliyaan calaa man qolo ay isaga hiiliyaan oo laga wada hortago qoladaasoo dahama yathriba magaalada yathrib soo weerarta calaa kulli inaas unaasin qolo walbana waxay leeyihiin xisatuhum qeybtooda dagaalka waxay kasoo gelayaan aagga ay leeyihiin aaggooday kasoo gelayaan qolo walba aag bay lahayd aaggeeday kasoo gelayaan oo min jaanibihim dhinacooda ah alladii dhinacaasoo qibalhum xaggooda ah midda ugu dambaysa waxa weeye wa inahu shani laa yaxuulu ma kala dhexgeli karo haada alkitaabu qoraalkani duuna daalimin nin dulmilow oo gardarro sameeya oo aathimin ama nin dembi galay oo bulshadantada dembi ka galay qoraal baa inaga dhexeeya laga yeeli maayo aathim iyo dembiile waa qabasho uun dadka oo dhanna way ka qayb qaadanayaan sidii loo soo qaban lahaa lix labayo tobanka qodob oo ay meyddu ka dhibcayso ayaa yuhuuddiina lala galay wa biibraami haadihi almucaahada heshiiskan isaga ah isla meeldhigiddiisa ama ama saxiixiddiisa waagaa lama saxiixi jireen heshiis baa lagu geli jiray wa biibraami haadihi almucaahada mucaahadadan iyada ah gooynteeda ibraam am abramuu amran fa innaa mubrimuun waa arrin la gooyey oon lagu kala raaricin oon weli muran ka taagnayn ee la gooyey weeye yay saarat waxay noqotay almadiinatu magaalada madiina iyo wadawaaxiiha iyo duleedkeeduba dowlatan dowlad bay noqotay wifaaqiyatin oo heshiis lagu wada yahay inta degan oo dhan ay heshiis ku wada yihiin caasimatuha magaalo madaxdeedu almadiinatu magaala madiina magaalada madiine ay tahay wa ra-iisuha madaxweynaheeduna insaxa tacbiir haddii la dhihi karo rasuulullaahi rasuulka ilaahi uu yahay waalkalimatu naafida amarka soconaya kelimadu waa saas amarka ka soconayaana wasuldaanu iyo dowladnimada iyo awoodda alghaalibu ee sarraysaana oo fiiha magaalada dhexdeeda ahaaday lilmuslimiina muslimiinta uu sugan yahay walitawsiici mandiqati alamni meesha nabadda ah iyo wasalaami iyo nabadgelyada amniga iyo nabadgelyada iyo iyo nabadda si loo sii ballaadhiyo caahada nebiyu nabigu wuxuu heshiis la galay haddana qabaa'ila ukhraa qabiilooyin kare kale ayuu heshiis la galay fi lmustaqbali waqtigii soo socday heshiisyo kale ayuu la galay waa yuhu- waa qabaa'ilkii deganaa duleedka magaalada madiina bimili haadihi almucaahadati heshiiskan oo kale ayuu la galay xasba maa si waafaqsan iqhtadadhu ay keentay adduruufu xaaladuhu ay keeneen wasayatii waxaa iman doona dikru shay-in qeyb ka mida oo minha iyada ka mid a wallahu subxaanahu watacaala aclam